madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxa hogaanka muxuu aha galmudug wasiirada sheekh shaakir oo ah yani jago hadda ku cusub muxuaha maamulada gobolada dhammaan madaxda kale iyo ciidamada dhammaantii waa salaamantina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wax badan ma raba inaan sheego waayo madaxweynuhu waa degdegsan yahay waxa uu halkan u fadhiya international community of dhibaasugaysa marka inaan ku soo dhaweeyo oo keliya ayaan u istaagay anugu aada iyo aad baan ugu faraxsannahay aniga madaxweynaha iyo wafdiga la socda hore waan ka mid ahay farxad gaara ayuu u tahay in maantay inay maantay muxuu ahaa halkan xafladda ay yimaadaan ay kula wareegayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtii ahlusunna waljamaaca waxa weeye ciidankan aniga warbixintaan ka hayo ciidan diyaarsan oo tababaran oo waxyaalaha maantay ka jira dalka soomaaliya ilaahay ka badbaadiyey oo ah ciidan disibliin leh muqadaraadkao dhan banaanka iska dhigay mabaadii uu ku dagaalamo leh marka wax la heli kara maahan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya oo dhanba maantay farxadada bay u tahay inaan halkaan la wareegno guuto ka mida muxuu ahaa guutooyinka cusub oo kusoo biirhaya ciidanka xoogga magac baan u bixin doonaa magaca warateen waa maqlaynay laakiin ciidanku wuxuu leeyahay nidaam isku xiran oo lagu ogaado si aan marka aad ula qabsataan insha allahu ciidankaas waa magacaasaan ku daraynaa waana la wareegeynaa haddana sheikha ayaa kusoo dhaweynayna si uu madaxweynaha ugu soo dhaweeya isaga waana mahadsantii
لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مدن مدح وينه ciidanka ka kan halkan ku diyaarsan guutada alashariya waxa weeye guuto ka mid ah ciidamada gobollada dhexe ka xoreeyey khawaarijtii shabaab maantana waxay diyaar u yihiin oo ay u soo diyaar garoobeen inay halkaa kugu soo dhoweeyaan si sharaf leh adigoo madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ah maanta aad kula kulantid xeradoodii aada ugu timaado waa nasiib wanaag waana ku faraxsannahay waana waxyaabaha aan doonayno biidni illaahi alkariim in ay nagu sii adkeeyaan nagu dhiirigeliyaan nagu kor yeelaan dagaalkii khawaarijta nasiina ma jirto oo adduunyo lagu nastay aakhira lagu nastaa marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida ee ka haray intii ku shahiiday dagaalkii khawaarijta lala galay haddana u taagan habeen iyo maalin deegaamadana ka dahiray inta dhimanna ka dahiri doona maanta waxaan ugu bishaaraynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ciidamadan aada u jeedo mudana madaxweyne waxa weeye waxay ka hufan yihiin waxyaabaha mukhaadaraadka la yidhaahdo waa ka hufan yihiin waa ciidan ayaku ilaahay dartii isu xil saaray sidii ay ugu istaageen dagaalkii khawaarijta oo ay iskood ugu bilaabeen waxa weeye maanta kaaga sheekay maayo horabaa wax badan kaaga sheekaynay laakiin hortooda oo aan maanta aada soo istaagtay waxaan rajaynayaa biidni illaahi alkariim wixii aad ku dhiirigeli lahayd iyo kelimaadkaagii aad ku farax geli lahayd oo kaydka wanaagsan ahayood u kaydinaysay inaad maanta guddoonsii doontid ayaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim mana ahan dad adduunyo ku farxe waa dad aakhiro ku farxa weeye aakhiray ku farxaan ee adduunyo kuma farxaan ilaahay rasuulkiisay ku dayanayaan waa ahlu sunna waljamaaca dariiqa wanaagsan oo ay dagaalka ku galeen oo ay kitaabahoodii sitaan ay akhristeen ayay diyaar u yihiin inay ku dhintaan kuna dhaawacmaan aakhirana ku dheefsadaanay diyaar u yihiin waxaana rajaynaynaa ciidamada soomaaliya oo dhan maadaama taliyihii ciidanka qaranka soomaaliyeed uu fadhiyo in ciidamada dhammuna ku dayo doonaan oo ay u noqon doonaan barcad ayaan ilaahay ka rajaynaynaa biidni illaahi alkariim mudana madaxweyne qaybaha kala gadisan haddii naba sugidii tahay booliskii tahay baanbaydii tahay milatarigii dhammaan halkay diyaar ku yihiin intii lagu talagalay oo magaalada joogtay intii kalena ammaankana waa sugaysaa xeryaheediina waa jiraan mudana madaxweyne kusoo dhowaaw
bismi illaahi raxmaan raxiim sheekh shaakir madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug taliyaha ciidanka qalabka sida iyo mas-uuliyiinta kale oo ila socda iyo ciidamada halkan la jooga saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda kulligii waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta runtii waxay ii tahay farxad inaan idinsoo hor istaago oo aan idin arko oo aad tihiin dadkii runtii u soo halgamay uuna soo dhintay uuna soo dhaawacmay difaaca dalkiina iyo dadkiina oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan horarka ah oo nabaddiidka ah oo soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka gobollada dhexe isku xira ilaa puntland isku xira waxaad u noqoteen derbi waxaad u daadiseen dhiiggiina waxaad u hurteen naftiina runtii waxay tahay arrintaasi arrin laydinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan idinku abaalmarino bacdamaa aad u soo dagaasheen oo aad u soo dhimateen aanad ka difaacdeen qolooyinkaas horarka ah inay dadkeennii iyo diinteenna ay beddelaan waad ku mahadsan tihiin abaalna waa idinkaga haynaa insha allah hadduu ilah yidhahdana waxaan abaalgud idinkaga dhigaynaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba inaad qayb ka noqotaan daryeelkaas iyo ka qayb noqoshada ama kaqb ka qayb qaadashada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay inaad heshaan daryeelkii aada xaq u lahedeen hadday noqoto garaaddo iyo dallacsiin hadday noqoto mushaharaad hadday noqoto agab hadday noqoto qalab wax alla wixii ciidan u baahan yahay insha allah inaad heshaan kuwii dhaawacmay oo ku curyaamay inaan daryeelno oo aan ka warqabno bacdamaa ay ay u curyaameen xubnahooda muhiimkaana ay u lumiyeen difaaca qarankooda iyo dadkooda ay u lumiyeen agoontii inaan ka warqabno oo aan u samayno kulajooyin aan ku xarino oo aan wax ku barno yaatiintii ay helaan xuquuqda iyaguna ay lahaayeen ay ku lahaayeen dowladooda ay ku lahaayeen hadduu eeba yidhaahdo oo aan u samayno xerooyin aan u samayno idinkana siduu sheegay sheekh shaakir aada noqotaan bacdamaa aad tihiin ciidan nidaamsan oo disbiliin iyo anshax wanaagsan leh ku dagaalaya ama u dhimanaya caqiido in laydinku daydo oo aan balwad lahayn oo muhiimah in laydinku daydo oo ciidankeenu uu noqdo ciidan hufan oo waa fiican yihiin oo waa geesiyiin caqiido leh caqiidana waa leeyihiin akhlaaq wanaagsan hufan kana fog wax alla wixii muqaadaraad ah ka fog maxaa yeelay ciidanku hadduu muqaadaraad leeyahay iskama celin kara cadowga waa xaqiiqa maxaa yeelay waktigii ahayd inuu waardiyaha qabto waktigii ahayd inuu dagaalamo waxaa laga yaabaa inuu jiifo maxaa yeelay korkiisa waxaa ku jira muqaadaraad yaa ku jira marka inaan badino ciidanka runtii aaminsan hadday ciidan yihiin inay ay maxaan ku dhahdaa mas-uul ka yihiin inay astaan ka yihiin dadkooda iyo shacabkooda astaan u yihiin marka waa idin kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan aad nagu soo dhaweyseen annaguna waxaa naga ballana insha allah hadduu yidhaahdo inaad noqotaan ciidankii qaranka oo siduu sheegay janaal gorod aan magac idiin samayno mudane shaakir aad iyo aad yaan kaaga mahad celinayaa runtii hawsha wanaagsan aad soo qabateen iyo sidaad iskaga xil saarteen inaad difaacdaan deegaankii inaad ka difaacdaan qolooyinka khawaariijta ah idinkoo weliba laga yaabo inaydan wax innaba hayra taakulayn idinka helin dawladda dhex idinka helin taasaa waxay tahay ammaan taasaa waxay tahay ammaan taasaa waxay tahay wax laydinku abaalmariyo marka hadda bacdamaa laysku darsoomay oo galmudug iyo ahlusunna wa jamiica goboladii dhexe ay isku darsoomeen ay noqdeen hal dawlad goboleed ay noqdeen waxaan rajaynaynaa inaan awooddeennii xoojinno inaan tababarno ciidamo ciidamo kale xeradan burbursanna aan dib u dhisno qalabkii ciidan u baahnaan aan keenno insha allah aan ka horeyno inta hartay shabaabka gobolkaan aan ka horeyno ay ka mid tahay ceelbuur xaradheere ceeldheer ay ka mid tahay inaan ka xoreyno insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa la raba inay xoreeyaanna waa idinka waa idinka iyo ciidamaha ciidamada kale oo jooga gobolka oo isku biiray oo nidaam fiican oo runtii lagu yaqaanay ciidankeenii soo celiyey oo halkaasi ay noo noqoto keliya ma aha yaanan oran galmudug yaanan oran meel kasta aan ka gaari karno aan ka xoreyno khawaariijta maxaa yeelay haddii lagu joogsado halkan khasbiyan waxaa ah inay halkan imaanayaan marka inaan dalkao dhan ka wada xoreyno kuwa raba marka inay hubka dhigaan wiilasheenii weeye aan ilaahay ugu duceyno inuu soo hadeeyo ay soo dhiibaan hubkana dhigaan si ay qayb uga noqdaan horumarka iyo dhismaha dalkooda maxaa yeelay wiilasheenii weeye dhowr jeerna waxaan siinay afis yaan siinay waxaan rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka faa'iidaystaan caqiidada saxa ah oo ahlusunna ay qaataan oo waxay aaminsan yihiin oo dibadda looga keenay oo aan diin islaan ahayn ilan diin islaan ma ogola dad in la laayo diin islaan ma ogola in hanti la burburiyo diin islaan ma ogola waxa ay samaynayaan marka inaan barno diinta saxa ahaa oo caqiidada noo ahayd oo aan ku dhalannay oo dhaqankana noo ahayd waa mahadsantihiin waxaa noo balana soo maaha inaad dalkiina hore u wadaan oo difaacdaan soo maaha soo maaha diintiina inaad difaacdaan soo maaha inaad ciidankiina kusoo birtaan soo maaha xuquuqdaad xuquuqdii aad aad leheday inaad heshaan insha allah taasaa noo ballan annagana qaybteena waa qaadana wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu